dowladda soomaaliya ayaa qaramada midoobay waxa ay ka codsatay in la joojiyo shaqada xafiiska ansom haddaba war-saxaafadeedka kasoo baxay dowladda soomaaliya iyo go-aankaas ayaanu ka wareysanay ciise dhowlawaa oo ah aqoon-yahan degan magaalada melbourne ayaan weydiiyey sida uu u arko go-aanka dowladda soomaaliya ay soo saartay arrintaasu dee dadka soomaalida ah aad bay uga wada yaabisay laba dhinac qolo waxa weeye dee qolada qabta ee warkan dowladda soo saadhay inuu yahay war aad u wanaagsan oo ayan filanayn oo dowladda in ay yeelato awoodeedii dowladeed oo iyadoo ay waddankeeda maamulato oo aan cid kale ayan ku lahayn awood dee dhinaca kalena waxaa jira dad waxay qabaan inaan la gaarin sababta keentay in united nationku uu rool xoog le ku yeesho soomaaliya inaan arrintaas weli ayan ka bixin muxuu ahaa wixii keenay sababtaa oo waddankii weli kala qaybsan yahay dagaaladii muxuu ahaa al-shabaab iyo dowladda wada socdaan dhexdooda weli ka socdo guulaan laga gaarin meelo badan ay haystaan waddankii weli uu kala qaybsan yahay dhaqaalo midaysan iyo siyaasad midaysan iyo ayan weli jirin taasuna ay keeni karto khatar haddii u n to ay ka baxdo awalba dee iyagu mas-uulka ahaa dhaqaalo bixinta iyo waa gartay marka ciisow war-saxaafadeedka dowladdu soo saartay waxaa ku jiray in dowladdu amniga iyo dowlad dhiska ay horumar ka gaarto sidaa daraaddeed ay doonaysa inay u madax bannaanaato arrimaheeda arrin lasoo dhoweeyey soomaha taasu
waa arrin lasoo dhoweeyey haddii dee sababaha ay leeyihiin ay run tahay laakiin haddii sababihiibaan jirin dowladda inay madax bannaanaato waa wax wanaagsan laakiin sababaha ku kalifaya inay yidhaahdaan ama go-aanka ay ku gaarayeen anigu waxaan qabaa inayan jirin waddanku sidii hore ma aha oo muxuu ahaa waktigii ninetyskii ama early two thousandkii ma joogo oo waa ka fiican yahay haddana ma joogo meel dowladdu ay haddeer iyadu waddankii oo dhan gacanta ku wada hayso haddii ay fikir saasa qabaanna waa dowladdu waa khaldan tahay marka weli waxaa jira problemyadii way wanaagsan tahay in dowladdu ay la soo noqoto taladeedii iyo go-aankeedii laakiin weli go-aankeedii meeluu ka fulaayo oo badan aan xamar ahayn oo jiraan ma jiro marka arrimahaasoo dhan markii la fiirsho aniga ilama aha arrimaha muxuu ahaa in ama miidiyada ha ahaadeen ama dadka soomaaliyeeda waxgaradka ah ha ahaadeen arrimaha ay u baahan yihiin inay wakti iskaga dhumiyaan sababta waa wax la arkaayo waxa jira laakiin waxa fiican in la yidhaahdo maxaa keenay maxay muxuu ahaa arrimahan jira maxaa ka dambeeya sababtu maxay tahay marka adigaba adigaba aan ku weydiiye maxaa xilligan kusoo aadiyey maxaase ka dambeeyaad is leedahay go-aanka dowladda
xasan waa mahadsan tahay waxaan is leeyahay anigu dee dabcan dowladda soomaaliyeed inay arrintaasi ku dhaqaaqdo waxaa keeni kara dadka dowladda maanta madaxda uga ah oo doonaya inay dhici kadho in haddii loo madax loo loo gacan bannayo awoodaha iyo siyaasadda soomaaliya inay keeni karaan ama xoogha ku keeneen ama xeeladaha ku keeneen inay soomaaliya isu wada keeni karaan anigu middaa waxaan qabaa inay khatar tahay waxaa kaloo laga yaabaa wadamada dee waddanka soomaaliya danaha kale oo qaybtooda ay tahay wadamadan ama ha ahaadeen wadamada inoo dhow oo dariska ama ha ahaadeen wadamada ku xiga oo carabaha ama reer yurub ha ahaadeen dana kale goongooniya in laleeyahay soomaaliya layidhi waxaa laga qaaday muxuu ahaa deen cafintii soomaaliya muxuu ahaa maanta waxa weeye waddan nadiif ka ah laakiin dad badni ay u hanqaltaagayaan inay dowladda soomaalidu go-aan iyadoo ay leedahay oo united nation kuusan lahayn intay gaaraan dowladahaasu dana ka fushadaan oo danaha iyagu ay leeyihiin ay ka fushadaan tusaale ahaan inaga waxaan ognahay waddanka etoobiya sida uu yahay united nationku hadduu joogo iyo haddii soomaaliya keligeed tahay easy bay u tahay inuu soomaali keligeeda xabagta iska laalaadiyo kenya danay ka leedahay carabuhu danay ka leeyihin ruushku danuu ka leeyahay iyo chinisku waxyaaba waxaa jira anigu aan ka warqabo oo wax badan aan ka ogahay oo ay ka mid yihiin ruushka iyo chinisku labaduba oo laleeyahay haddii madax banaanidiina aad la soo noqotaan wax badan baan idiin qaban karaa marka waxa badan oo aan idiin qaban karno oo ay leeyihiin ma ma isku soofaynta oo ay leeyihin waddankiina wuxuu baahan yahay inuu labaha isku istaago sidaa darteed waa in dowlad la sameeyaa la hubayaa ciidamadeeda loo sameeyaa lacag loo sameeyaa wixii ka hadlana afka laga garaaca khatarteeday marka leedahay competitionka kale oo waxaa ka mid ah iyaga waddamada qaarkood u dhexeeya oo strategically loo baahan yahay in laga fikiro roolka iyagu ay ku leeyihiin go-aankan dowladdu gaadhay waddamada turkiga waddanka turkiga ka mid ah ruushkaa ka mida oo ay dhowr jeer soomaali wada wada hadleen oo xataa meelaha qaarkood ay yidhahdeen waxa leeya wixii dowladdu ay u baahan tahay baan samaynaynaa haddii ay iyagu madax bannaanaadaan sababta soomaaliya haddeer go-aankeeda uma madax bannaana waxbay u madax bannaan tahay laakiin dee haddii wax dhacaan iyo dhaqaalaheeda iyo ciidanka lacagtiisa iyo dowladda lacag siinteeda kasoo qaad baarlamaanka international community afgaray midda kaloo aan jeclaan lahaa in la ogaado waxa weeye haddii la yidhaahdo okay oo u n to ay faraha kala baxdo projectyadii iyo lacagihii la siin jiray iyo dhaqaalihii international community siin jireen ma siin doonaan sababta true u n tay ku soo mari jirtay security councilka laga muxuu ahaa laga aqbali jiray kadibna dowladuhu saasay isugu xukumi jireen marka waxyaaba waxaa jira badan oo u baahan strategically in loo fekero strategically maxay tahay istraatiijiyada ka dambaysa in dowladdu ay gaadho yaa breshar garaynaya fikirka breshar garaynaya muxuu yahay waa gartay marka tan amnigoo kale markaan fiirino mandateka hadda ciidamada atmis iyo qaramada midoobey waxay ku egtaa oktoobar sanadkan labada kun iyo labaatan iyo afarta marka dowladduna hadda sida war-saxaafadeed ku qoran ma rabto in mandateka qaramada midoobe ayba dhaafaan oktoobar sanadkan marka ma is leedahay dowladdu awood bay u leedahay inay ammaankeeda muqdisho iyo hay-adaha dowladda muhiimkaaba hadda ajanabigu waardiyeeyo inay iyadu markaas ammaanka la wareegto ma isleeda
maya maya weli ma gaarin sababtoo ah atmis ilaa toban kun weeye waxaa kaloo jooga toban kun oo kale oo etoobiyaanku ay u badan yihiin oo ilaa central soomaaliya ilaa southka jooga oo southka u badan ciidamadaa marka waxaan ogahay wadahadallada dhowaan socday oo dowladda iyo dad iyada mas-uulka ah mas-uul dowladiyad watay iyo international communitigu inay ku shiraayeen meelo badan oo loo arkay dowladdu waxa ay leedahay admis baan rabnaa inaan dhammayno oo ciidamadan la saaro inayan caqligal ahayn dowladduna way og tahay laakiin dowladdu waxay rabtaa admis in laga saaraho annada form la sameeyo admis bay rabaan inay joojiyaan laakiin waxay rabaan inay magac kale u sameeyaan because suurtagal maaha in ciidamadoo dhan ha ka baxeen annagaana isku filan iskumana filla inta kalena ama puntland ha noqoto ama ha noqoto somalilan waddamo shisheeyabaa ku taageera oo aan ognahay puntland laba ciidan baa jooga b m b f ka iyo ciidamada b s f ka ah labadaba taageerooyinkooda waxaa hadeerna bixiya horeyna u bixin jiray inta aan ognahay waddamo shisheeye marka maxay imaanaysaa weye ma waddamadaa shisheeyabay admis miyaa la rabaa in intii laga saaro la yidhaahdo eriterea soo gelay roolka ay ku leedahay eriterea imisuu leedahay oo ay rabto sababto iyada fikirka ay wadato waxa weeye dowlad soomaaliyeed oo dhexe xoog badan oo aan dowlad goboleediyo jirin oo waddankao dhan xoog ku qabsata marka istraatiijiyada waddamada ayna ay leeyihiin dartood baan waxay suurto gelinayn u n t inay gacanta kala baxaan una malayn maayo waa laga yaabaa waxaan isleeyahay sixty percent way diidi doonaan forty percent way fifty fifty xataa hadday yidhaahdaan waxaa laga yaabaa oo imaanaya transitional period waktigii wixii oo dhan inaan laga bixin la yidhahdo okay one year kadib unsum after one year way ka baxay marka mar walba waxaa jiri doona period oo transition ah oo berri intay dowladda in u n t intay go-aan gaadho ma oran karno berri ma haysaa damaan ka baxayna waa ka baxaynaa laakiin waxay qaadanaysaa one year year and half two years wixii ka dambeeya marka periodkaas baa waxaa loo baahan yahay in laga shaqeeyo soomaalida inay midowdo arrimaha kale oo ku muuq ii muuq muuqdaanina waxa weeye roolalka ay ku leeyihin kasoo qadadee puntland international community puntland waxay bilaabeen maadaama puntland tiri federaalka dowladdeedii kalsooni kuma qabno waana ka baxnay waxay bilaabeen gooni gooni inay ula kulmaan ki ingiriiskaa yimi waxaa yimi fao muxuu ahaa waxaa yimi hay-adihii country directorskii oo dhan baa yimi oo directly ula ula dhiilgaraynaya ma dowladda federaalkay ka arkeen inayan la wada shaqayn karin ma ku khasbanaadeen inay la shaqeyn wadeebaytiis aniga waxaa ii muuqda ma dhowa waktigii soomaaliya la odhan lahaa international community way waa inay gacanta kala baxdaa muhiimadduna waxa weeye macnaheedu muxuu yahay nagala baxa ma waxa weeye lacagta joojiya ee waxba hana siinina ciidamada ha lala baxo annaga faraha laysaga kaaya qaado miya mase transitional period baa jiri doona between two to five years oo kale ah in kan ugu dambeeya waktigaa ka baxo inta ka horeysana soomaali laysu keeno marka i don't believe inay inay very quick waxaa tahay waa garta marka ciise tan ugu dambaysa soomaali badan weligeed waxay dhihi jireen dhibaatada soomaaliyaba meeshaan xaalana iyo ajnebigan iyo qaramada midoobey weeye marka soomaali badan baa laga yaabaa go-aanka dowladda iyagoo hadday rabaan aan hoos faahfaahinteeda arkay inay u sacbiyaan oo soo dhoweeyaan dadkaasi miyaysan gar lahayn
dadkaasu gar waa leeyihin horta sideedaba qof wal qof kasta oo soomaali ah wuxuu leeyahay muxuu ahaa gar ku leeyahay waddankeennii inuu wadan waddan madax bannaan oo go-aankiisa isagu uu gaaro weeye laakiin problemka jira oo article seven ay ugu jira waxa weeye dhibaatada soomaaliya dhexdeeda ka jirta baa waxay karoos garaynaysaa boorarka ama burcada ha ahaato ama islaamiyiinta ha ahaato ama lacagaha la xadaayo meelaha kale la geysanayo ha ahaato wax badan baa jira oo keenaya in uniantu weli ay rool ku sii yeelato laakiin mar walba innaga waxaa inoo fiican soomaali haddaan nahay dee waddankeena inaan la soo noqono laakiin dowladdii markaa joogta baa waxay rabaa inay ka shaqayso ummadda soomaaliyeed inay isu keento walaalayso laakiin haddii qolo walbii qolona taagan tahay idinma rabno qolo ay leedahay soomaaliya kama mid yihin qolo dowladdii ay tiri ma ogolin weli waddankii muxuaha al-shabaab iyo guruubbadii daacishka ay weli dagaal ku wadaan aniga waxay la tahay in lagu degdegay ayna u baahan tahay in si fiican looga fikero oo marka hore gurigaaga aa nadiifiso markaa leedahay naga because go-aanka adiga keligaa ma yeelanaysa dhaqaalaha lagu siiyo iyo ciidanka ku haya iyo dowladdaada cidda ilaalinaysa iyo ariboorkaada cidda dekadaada ilaalinaysa waa waa waa waa waa shay ma ma turki baa marka odhanaya anigaa qaadanaya hadduuse yidhaahdo maxay noqonaysaa in baatiga ay reer galbeedka iyo waddamada internetka ku leh soomaaliya ay halkaa ka arkayaan marka caqabada xun baa aniga iiga muuqata talada la gaaray inay geyn karto soomaaliya kaasina wuxuu ahaa ciise dhowlawaa oo khadka telefoonka ee magaalada melbourne iigu warramayey